goobaha lagu sameeyo macmacaanka ee magaalada Paladweyne ayaa laga dareemayaa mashquul aad u xooggan maadaama ay nagu soo food leedahay Ciidul Fidriga. Foornada Fatxi Moodareen ee Beledweyne oo ka mid ah goobaha aadka loogu diyaarinayo macmacaanka sida buskudka, xalwada, shuushuumowga iyo macmacaanka kale ayaa aad looga dareemayaa mashquul xooggan. Maamul ku-xigeenka Foornada Fatxi Moodareen Cabdixakiin Faarax Cismaan ayaa raadiyo Beelo uga warramay waxyaabaha ay bulshada Beledweyne u diyaariyeen.
magaalada Beledweyne si aad iyo aad ayaa loogu diyaar garoobayaa munaasabadda Ciidul Fidriga gaar ahaan aniga waxaan sameynaa qeybaha macmacaanka foornada fatxi moodaren bakri waxaa kugu diyaar ah macmacaano nooc walba iyo dalab walba aad dalbato macmacaanadan sameyno waxaa ka mid ah buskudka xalwada doorshada iyo keegaga iyo toortooyinka dalabaadka aan ku sameyno waxaan uga hambalyeynaynaa dhammaan dadka jooga magaalada beledweyne inaan u diyaarinay macmacaano ay ku qayb qaataan farxadda ciidulfidriga mar walbana aan diyaar u nahnay meel walba iyo goob walba ay joogtaa inaan runtii dadka aad bay u labada ciidba waa isku dhow yihiin aan dhihi karaa inkastoo ciidan ay sii moodo dadka inay aad u sii adeeganayaan oo maaragta ay u diyaar garoobayaan oo ilmihii iyo maaragtay qoysas walba ay maaragtay jecel yihiin inay aad u diyaar garoobaan runtii aad iyo ayaa dadka ay usoo dhaweynayaan ciidda ayna u sugayaan farxadda ciidulfidriga waana ugu hambalyeynaynaa runtii haa adeega dhowr qoyb ayaan u qabanaa hadday ahaan lahayd inaad keensatid dalabka oo lagu sameeyo oo ilaa hadda shaqadiisa aan wadno iyo qeyb adeegii oo diyaarsan oo maaragtay soo diyaarsan aad qaadanaysid iyo qeybo kale oo maaragtay lagugu geynayo gurigaada oo delivery ah oo xilli walba aad ka heli kartid foornada fatxi ee moodaren bakri runtii waa wax waa jiraan suuqa maadaama maanta soomaaliya ay badeecada kor u kacsan tahay laakiin aniga hadda wax sarrifkac aan dhihi karno oon ciidda ka hor si aan wax gadaynay wax sarrifkac hadda ma ku darin waa sidii aan gadi jirnay ayaan bulshada ugu ballanqaadaynaa inaan ka siino iyo si kasii qiimo jaban oo ugu talagalnay discounti aan sameynay ciid walba boqolkiiba soddon inaan maaragta u ballanqaadayno bulshadeena ugu bashaaraynayno aanay ka faa'iidaystaan aan ugu talagalnay ciidan in laga faa'iidaysto discountigaas laakiin waxaas aan hadda aan ku darnay oo qiimo kordhis ah ma jiraan qaar ka mid a bulshada Beledweyne ayaa raadiyo Beelo u warmay sida ay Ciidul Fidriga isugu diyaariyeen waxaan gadanaa maanta buskud iyo xalwo iyo ciidda laba beri ka dhimantaa marka ciidda la isku diyaarahaya maasha allah waa alxamdulilah soonka inta dhammaan allah noo dhammaystiray inta kalena waa soo soonnay bashbash iyo barwaaqo iyo ciid wanaagsan rajaynaynaa insha allah walaa si wanaagsan ciid yar ayaa ladhahay ciid yareyd waxa waaye buskud iyo xalwo iyo leedahay marka buskud iyo xawlada maan diyaarsanayn ciidda weyna waa hilibka moogta hadda tantii xalwadii buskudka waa waa u jeedaa foornadayaan fadhinaa soo maha maya waa sameysaa anaa keensada waa la ii sameeyey qalabkeygaa la imaaday lacagtaa baxsana calaa kiilo waxeelada lagugu dhufanaa asoo diyaarsanaa qaadanaya hadda shalaan keensana maantana waa qaadahayna maasha allah wallaahi si fiican aan iskugu diyaarinay foornadaanaan joognaa buskud iyo xalwaa samaysanaynaa si fiican aan iskugu diyaarinay wallaahi bilaa iidan si fiican ay u fiican tahay buskud iyo xalwaa samaysanaynaa foornadaanaan joognaa maasha allah goobaha lagu sameeyey macmacaanka sida buskudka xalwada ayaa laga dareemayaa mashquul xoogan xilliyada ciidda maadaama ay naga xigto saacado qura